bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimay rediyo jowhar qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah dhismaha waddooyinka waaweyn ee magaalada jowhar oo marxaladihii ugu dambeeyey maraya maamulka waqooyi bari oo bogaadiyey dhammaystirka dastuurka dalka qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka oo soo dhoweeyey ansixinta dastuurka maamulka gobolka bokool oo maanta xariga ka jaray mashruuc lagu qoday ceel biyood si lacag la'aan ah bulshada magaalada cudur loogu hirgeliyey bulshada ku nool magaalada muqdisho oo bogaadiyey tallaabada lagu dhammaystiray dastuurka dalka qodobadaas iyo wixii nugu soo kordha ayaa war ku dhagaysan doontaan hadduu eebbi inoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxa ayaan qodobada warka habeenime rediyo jawar idin hayo kuwada ugu dorkaroon haatan waxaad ku soo dhawaataan warkiiyo intaasi ka faahfaahsan waa habeenimo khamiisa jimcaan ay soo gelayso shanta bisha saddexaad laba kun lix labaatan dhismaha waddooyinka waaweyn ee magaalada jawhar ayaa marxaladihii ugu dambeeyey maraya abukaryeer ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
dabcan dhismaha waddooyinka waaweyn ee magaalada jowhar ayaa maraya marxaladdii ugu dambeysay iyadoo maanta la bilaabay hordaca saaritaanka laamiga halkan idinkala soo hadlayo waa mid ka mid ah waddooyinka maanta lagu bilaabay in lagu shubo kooladii laamiga mas-uuliyiinta degmada jowhar oo uu horkacayo guddoomiyaha degmada ahna duqa caasimada mudane cusmaan maxamed mukhtaar baarey ayaa maanta waxa ay kormeer ku sameeyeen qaar ka mid ah waddooyinka koolada lagu shubayo guddoomiyaha waxaa kormeerkiisa ku wehelinayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee degmada mudane maxamed amiin cali axmed xokeeyaha dowladda hoose ee degmada maxamed abuukar cali iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada jowhar mas-uuliyiinta waxaay warbixin ay ka dhageysteen injineerada markaasi ku howlan fulinta mashruucan kuwaasi oo ka warbixiyey heer ay marayso shaqada iyo sidoo kaleente waxa ay markaasi sheegeen in marxaladihii ugu dambeeyey hadda ay ku jiraan mas-uuliyiintu waxay ku booriyeen in la dardargeliyo howlaha dhismaha si bulshada maalmaha soo socda ay u helaan wadooyin si casri ah u dhisan kormeer kadib waxaa tali hadashay xildhibaan faadumo faarax jimcaale oo ka tirsan golaha deegaanka degmada jowhar waxa ay markaasi sheegtay in ujeedka kormeerkoodu uu yahay inaydeenta heerka shaqada iyadoo sidoo kale xustay in dhowaan bulshada jowhar ku nool ay heli doonaan wadooyin ay in badan ku hamin jireen bismillahi raxmaan raxiim maanta wuxuu socdaalkeenna ku saabsanaa hordhacii maanta laamigii saaritaankiisii oo hadda ay ku bilaabatay kooladii hadda maanta la dhigaa marka dibna waxaa haddana ugu dambay doono laamigii marka hadda waxaan socdaal dheer aan ku soo marnay shaqada meesha ay ka wadeen injineerada taasoo ay kooladii maanta ay dhigaayeen aan kormeer ku soo samaynaynay maayarka iyo xogayaha iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha deegaanka anigoo xildhibaanadii golaha deegaanka ayagana ka mid ahaa saas ayuu kormeerkeenna maanta ku saabsanahay marka shaqadana aad ayay u socotaa rajadana way fiican tahay insha allah goordhow waxaan rajaynaynaa in bilicdii degmada jowhar oo dib u soo noqonayso oo laamigii madoobaay oon ku naaloonayno insha allah goordhowna waan rajaynaynaa wakhtiyada soo socda hadduu ilaa yidhaahdo mashruucan dib u dhiska waddooyinka ayaa qayb ka ah dadaalada markaasi horumarineed ee lagu casriyeynayo kaabayaasha muhiimka u ah caasimada dowladda hirshabeelle maamulka waqooyi bari soomaaliya ayaa bogaadiyey dhammaystirka dastuurka xuseen maxmed ayaa warkaasi noo faahfaahinaya wasaaradda cadaaladda ee arrimaha diinta iyo dastuurka dowladda waqooyi bari ee soomaaliya ayaa si diiran usoo dhaweysay tallaabada ay qaadeen labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kuwaasoo cod aqlibeedii ku meelmariyey dhammaystirka gedisocodka dastuurka dalka war-saxaafadeed ay wasaaraddu soo saarta ayaa lagu sheegay in arrintan ay tahay horumar muhiim oo ka mid ah dadaalada lagu xoojinayo dowladnimada soomaaliya wasaaradda waxa ay xustay in dhammaystirka uu saldhig u yahay nidaam dowladeed oo cad hay-ado shaqaynaya iyo sharciyo lagu wada kalsoon yahay sidoo kale wasaaradda cadaaladda ayaa hambalyo u dirtay labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya doorka ay ka qaateen hirgelinta ay dhammaystirka dastuurka dalka iyadoo tilmaantay in howshan muddo dheer ay qayb ka ahayd geedi socodka dib u egista dastuurka wasaaraddu waxa ay sheegtay in dhammaystirka dastuurka uu muhiim u yahay xoojinta nidaamka federaalka caddeynta awoodaha dowladda ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta iyo dhismaha dowlad ku shaqaysa muwaadi sareysa oo sharciga isla xisaabtanka ah ugu dambeyn wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka iyo waa waqooyi bari ayaa mar kale waxa u mahadnaqday baarlamaanka soomaaliya iyadoo rajeynaysa in tallaabadan ay sii xoojin doonto geedi socodka dhismaha dowladnimo iyo xasiloonida horumarka soomaaliya qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa soo dhoweeyey ansixinta dastuurka dalka sumeeye daahir salaad ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka ayaa bogaadiyey oo soo dhoweeyey dhammaystirka dastuurka dalka siyaasiyiintan oo kale ah shariif xasan sheekh aadan cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo danjire daahir maxamuud geelle ayaa si wadajir ah u bogaadiyey ansixinta dhammaystirka iyo wax kabedelka dastuurkii ku-meel gaarka ahaa ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya bayaan wadajir ah oo ay kasoo saareen magaalada muqdisho ayay ku sheegeen in tallaabadani ay tahay mid muhiim u ah xoojinta nidaamka dowladnimo iyo hirgelinta hanaan dimuquraadi ah oo ku dhisan sharci iyo isla xisaabtan siyaasiyiintan ayaa tilmaamay in isbedelada lagu sameeyey dastuurka ay si gaar ah u xoojinayaan qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in nidaamka dowladnimo ee jamhuuriyadda soomaaliya oo si rasmi ah uu noqdo nidaam baarlamaani ah iyadoo madaxweynaha ay doortaan xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya in ra-iisul wasaaruhu uu helo kalsoonida baarlamaanka islamarkaana baarlamaanku uu xaq u yeesho inuu kala noqdo kalsoonida si waafaqsan dastuurka in tirada xisbiyada qaranka lagu xadido saddex xisbi si loo xaqiijiyo furfurnaan siyaasadeed tartan dimuqraadi ah iyo matalaad ballaaran waxaay sheegeen in qodobadani ay horseedi doonaan xasilooni siyaasadeed mideen qaran iyo hirgelinta dastuur loo dhan yahay oo ka turjumaya rabitaanka shacabka soomaaliyeed sidoo kale bayaanka ayaa lagu adkeeyey in dastuurka uu yahay dukumenti nool oo la jaan qaadi kara duruufaha isbedelaya ee dalka loona baahan yahay in lagu ilaaliyo wadahadal wadatashi iyo ka qaybgal siyaasadeed oo loo dhan yahay ugu dambeyn shariif xasan cumar cabdirashiid iyo danjire geelle ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada siyaasadeed inay ka horumariyaan danta qaranka danta gaarka ah islamarkaana ay si wadajir ah uga shaqeeyaan xoojinta dowladnimada midnimada iyo hirgelinta dastuur waara oo lagu wada qanacsan yahay maamulka gobolka bakool ayaa maanta xarigga ka jaray mashruuc lagu qoday ceelbiyood si lacag la-aan ah bulshada magaalada xudur u isticmaali karaan maxamed xuseen ayaa xudur ka soo diray degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa maanta laga dahafuray mashruuc cusub oo biyobixin ah kaasoo loogu talagalay in lagu yareeyo dhibaatada biyayarida ku soo noqnoqotay degmada mashruucan ayaa waxaa hirgelisay hay-adda gareedo kadib cabashooyin iyo baahiyo biyayari oo ay u gudbiyeen shacabka iyo maamulka degmada xudur munaasabadda dahafurka mashruuca ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo ka socday hay-adda gareedo maamulka degmada xudur iyo maamulka gobolka bakool wakiilka hay-adda gareedo ee degmada xudur xuseen diyaad maxamed oo ugu horeyn munaasabadda ka hadlay ayaa ka warbixiyey qeybaha uu ka kooban yahay ceelka biyaha iyo adeegyada uu bulshada u fulin doono ceelkan way ku kooban yahaa ceel riig oo laba boqol iyo konton mitir godan xaan oo elevata watatanga ee afartan mitir kub e lama gol oo gol motor eh iyo gol oomay buu ahawaa waardeyka hal musqulood solar system oo usiinamay buu ahawaa lanka talagale ceelkan dibiyolaha kuku saara lama pipeline systemka oo idbska la geeyey xaafadan shiilda lama kilomitr yomaybu aha waa eelka laku gaaday maybu xaafada shiidalajeeyey may kale la jaree lama suurad oo iyona ko lanka talagalay gaala iyo ko oo lanka talagalay irinka dhammaantiyo marka waa se lanka talagalaya maybu aha waa yalan dhasi marka geekana may an roogna xarag jarki oo maybu aha maamulka gobolka iyo degmada hanoo la dhiib galan anti maybu aha saadoon laku bilaabo bulshada maybu aha biyoy isticmaalayaanoo lanfas hadoon insha allahu ilaah mas-uuliyiinta kale ee ka hadashay munaasabadda ayaa soo dhoweeyey hirgelinta mashruucan iyagoo sheegay in wax weyn ka tari doono yareynta dhibaatada biyola'aanta haysata bulshada degmada xudur gaar ahaan xoolaha barakacayaasha iyo qoysaska ku nool xaafadaha magaalada wayba mahadwiin aha ilaahay ka mahadsana ani oo laka guulaysay eelkii ee biyojiin hata martan siisanargaasan hoolan ku waraabayn dadkana maanaha isticmaalo doonaan walaay dembina saatalinin ballankaaninoba mashiinkaas oo maanaha dadka biyoliinka nadiifiya oo nila sheeni doono ee runtii armayo eh hadhooayan iyadaa nanka mahasatiin insha allahu waynu gee ka harag jarnay barnaamijdaasi liinfuli faday masalan dadka liin isticmaalo faday macnaha eelka liinka shaqay fadaa iyo geedkii hergelin iyo daafurni marka iyadan mahadsantiin waybaa lana garaado barnaamijkan dan kale aniga marka rooba yaa iskuul saarti in eelkan la godo lambooli konton mitir la godo yaa iskuul saarti atanaba falane sidii arintumalku kubedeli fadi biyoyin hooliyo daatan ka dhiirigeliyaan dadka kale oo ilaaliyaa mase in communityga oo laga wareeji doono mase gacanta ka haay doon iyoona wali ku codsadaan inta xifdiyaano sidii dhanka kala galay in xifdiyaan bulshadana unku faa'iideeyaan dadka i d b-dana inasada hata macnaha una ogna waa lacag emay ku qaadahay waan hoob ilaah may ku qaada doon ku faa'iideysado doonaan se lacag la'aan efriye iyagu ku faa'iideysado doonaan hoob ilaahay er bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa bogaadiyey tallaabada lagu dhammaystiray dastuurka dalka oo ay shalay baarlamaanka soomaaliya ay ansixiyeen cabdiraxmaan xuseen ayaa warkaasi muqdisho ka soo diray dowladda soomaaliya ee hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sannado badan kadib ku guulaysatay in la dhammaystiro dastuurka dalka oo ay shalay cod aqlibiyad leh ku ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka dalka haddaba sidee u arkaan bulshada caasimadda dalka oo aan su'aalo kooban ka weydiinay dhammaystirka dastuurka dalka dee arrinkaa guul weyn baan u arkaa waayo dal dhan laguma dhaqi karo wax qabyo ah in qabyadii laga baxay la dhammaystiray haddii alla kuinay dastuurka uu maanta kaamil yahay guul baan u arkaa sababta ah dadka diidanna qalad bay ku diidan yihiin meeshan waxa weeye shalayba wax la soo qoray soomaali u soo ogolaatay baa meesha lagu hayay qabyo ah maanta madaxweynaha iyo xukuumaddiisa qabyadii bay ka tireen ciddii diidda waxaa la dhihi karaa waa cid ayadoo dan kala leh wax kalena maagan marka waxaan leeyahay arrinkaas soomaalidoo dhan uu faa'iide u yahay dowladduu faa'iide u yahay in laisla xisaabtamo uu keenayaa waxa laisku ogyahu u keenayaa qolo walbaa jadwal yeelanaysa qabyadii in laga baxay aad u weyn baan dowladda ugu taageeraynaa iyo madaxweynaha xukuumadda wuxuu soo kordhin karaa in haddii alla kuu imay wax kastoo laisku qabsada laismari waayo qabyo la yidhahda dastuurka qabyogoraalka kuma taala la yidhaahdo dastuurka waxaa lagama jidaynin la yidhaahda dastuurka qaybta kama qorna la yidhaahda maanta wixii oo dhanba waa qoran yihiin wax alla oo laisku qabsado dastuurka lala tegayaa deedna waa lagu kala baxayaa maadaama ay siyaasaddii iyo wixii walba oo laisku qabsada meel aanu meeshiiba ku olin lala raadinayay marka waxaan leeyahay maanta dowladda arrinka ay ku guulaysatay madaxweynaha waan ugu hambalyaynaynaa boqol kiiba boqol waxaan leeyahay waa arrin soomaalida u dana sababtoo ah dastuurka waxaa waaye waxaa dadka ummadda kala hagaayo waay dadka duus dalka duusan sharci lahayn waxaa waaye weligii soomaaliya isu dheganaanay marka arrintaas arrin fiican waaye arrin oo waxaa waaye dadka lagu kala badbaadinayo soomaalida saamiliyada siyaasadeed in ay inay taageeraan laga inay soo ay soo dhaweeyaan laga rabaa sababtoo ah wax ayaga anfacaya waayo waxaa laga yaabaa maanta dadkan madaxweyneyaasha sheeganaya oo dadka dalka dhibaatada ku ah in koblotaaliyaal noqdaan marka inay soo dhaweeyaan dana ugu jirto inay soo dhaweeyaan sababtoo ah waxaana dhibay annaga madaxweyne ahay aana dhibtay madaxweyne ahay tee madaxweyne ka tahay shacbaad xoog ku haysataa waxaa waaye maamul goboleedaa tahay marka waxaa rabaa dastuurka inuu sii socdo oo koblotaariya koblotaariyaal gobol laga dhigaa rabaa iga dhan sababtoo dadki dalkii cuuryaamiyeen dowladdaa ka shaqay waysay madaxda dalkana waxaa u sheegaa ayaga laftigooda dastuurka inay ku dhaqmaan ayaga laftigooda dastuurka hadda ay samaynayaan inay ku dhaqmaan arrinta dastuurka waa soo dhoweynaynaa haddaanaa shacabka gobolka banaadir ku nool sababtoo ah dastuurka waxaa waaye ay xildhibaanada baarlamaanka matalaadda qabiil walba mataladuu ku leeyahay ani hadda kula hadlaayo xildhibaankayga wax buu ka saxiixay inuu saxiixana waxaa waaye wax aan u soo dhoweynaya wax fiican waa sababtoo ah waxa dalka dhibaatada ku ah oo sharci ah dalka in la saxiixo wax fiican waayo marka waa soo dhaweynaan aad iyo aad annaga wax ummadda soomaaliya o dhanba heshiis ku tahay oo dalkaana ku badbaadayo ummaddana ku badbaadaysa u baahannahay sida hadda la socotaan adduunyadao dhan dagaalo ayaa haysto waddamo badanaa colaado haystaa annaga hadda waddankeenaan weli qaruu saaran yahay qarkaa ka badbaadi kara madaxda dalka ka badbaadi karto annaga dhallinyaraan ahni intaan aa jira hadeertaan nabad waarto aniga maanta ka hor aa arki ma jirto beemini sheegaayo haddaa soomaalin ahni rafaadaa ku soo kornay annaga dhallinyar ahaanteenne waxbarasho qarraaca soo galnay hawbacaa soo galnay haddeertan waxaa waaye waddankeena wuxuu u muuqdaa mid nabada runta haddaa kala hadlo aniga ay jeedid yaraanteeda ilaa deertaan magaalada ku koray mafahantay ilaa deertaan gaadiidaa wadaa oo gaadiidlaya ahay magaalada maanta inaan yurub ka shaqaysanahay iga nabad badan tahay haddaan runta kuu sheego mafahantay waxaasna waxaan ku gaarnay wadajirkeenna walaalnimadeenna wada qabsigeenna ku gaarnay haddii haddeerta aniga dastuurkaas oo la ansixiyo oo maxaan leehay mucaaradkana ii diidaan meesha dagaal iyo foodo ka imaado waddankeena maanfici dagaal iyo fooda had jirta waan aragtay waddanka soo dhismay quruxda socota waa aragtay haddii burbur iyo dagaal had jirta iyo haddii koow hogaami kooxeedka u laabo dan ma nagu jirto ma nagu jirto waxaa ka codsanaa madaxda soomaaliyeed annaga dhallinyarada soomaaliyed nahnay in annaga noo naxaan noo fikiraan mustaqbalkeena ka fikiraan annaga awlaadaa leenahay awlaaddeena kasii fikiraan waxaa loo baahan yahay waxyaabaha oo waddanka isku dhac u keenaayo in laga tanaasulo marka dastuurka oo la dhamaystiray shalay marka waxaa leeyahay soomaali ani ahaan fikraddeeda guul ay soomaali gaarto waa aan leeyahay mafahant marka dastuurku waa fiican tahay leeyahay mid kasii fiican waa rajaynayna insha allah intaasaa leeyahay haa dalku wax uu bedeli doonaa haddii laisfahmo muhiimad waxbaa in laisfahmo waaye markaas dalku wax badanaa isbedelaayo marka dhaqaale fiican iyo waddanka oo dhismaayo iyo dadkii oo muwaadiniintii shacabka inay la shaqeeyaan dadka oo marka oo la doortay iyo waxyaabaha la dhamaystiray saasaa leeyahay marka wax fiicana an aragtidayba ila fiican tahay warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen radio jawhar waa naga intaa